sutagi aan meeshaa tagnay dabcan waxaa ahayd fursad aan isku aragnay aniga iyo madaxweynaha galmudug iyo madaxdii kale ee dalka ee meesha joogtay dabeedna wixii taagnaa iyo shidada magaalada gaalkacyood in laga wada hadlo dabcan wixii ka soo baxayna wadahadalkaas waad aragteen oo murtiyeedkii ka soo baxay abudabey ayuu ahaa ahayd in xabad joojin la sameeyo dadku ay magaalada ku soo laabtaan wixii dee xasaasiyad iyo kala fogaansho soomaalia dhalinkana laga fogaado dabadeedna la dhammaystiro oo si dhibtaas aysan mar dambe usoo laalaabanin laga wada hadlo puntland mar walba iyadu dhib ma wadin duulaan ma ahayn mar walbana waxay raadinaysay maslaxad soomaaliyeed iyo nabadgelyo iyo daris wanaag intii ayaa haddana ka go-an waan rajeynayaa in shidadaasi ay insha allahu ay dhammaato